qaar ka mid ah iskaashatooyinka deegaanada ismaamulka wajeer oo horey tobabar ay u siiyeen hay-adda wasdha iyo maascops ayaa waxaa maanta la guddoonsiiyey deeq lacag oo gaarayso toddoba milyan taasoo ay ku horumarinayaan ganacsiyada yaryar ee xilligan ay haystaan magacaygu waa cabdifaax yare waxaan la shaqeeyaa maasico barnaamijkan maanta aan launch garaynay waa barnaamij ay maalgelisay idaaradda u s aid waxaana mashruucan fulisaa hay-adda maasico iyadoo la kaashanayso hay-adda wasdha waa mashruuc ballaaran laakiin qayb ka mid ah maanta aan u taagannahay waxaa weeye waa qayb ku saabsan taabagelinta gabdhaha iyo mataqaanaa maamooyinka da-da yar ee ku nool tuulooyinka runtii duruufooyin badan mataqaanaa ay hayso maamooyinkaas ama gabdhaha ayaga ah waa la tababaray muddo sagaal bilood ayaa la tababaray waxaa la barayay qaabkii mataqaanaa noloshooda ay u maareen lahaayeen waxaa la barayay farsamooyinka ay ku dhacsadaan nolosha ay kula imaadaan grant dhan ilaa iyo toddoba milyan oo kenya shilling ah oo gurubyada ayada ayaga mataqaanaa lagu kaalmeynayo ayaan maanta halkan mataqaanaa lagu dahafuray dacaydruus sheekh dacar oo ah maamulaha hay-adda wasdha ayaa dhankiisa ka hadlay lacagtani iyo inta iskaashatooyin ee loogu tiragalay lacagtan waxay gaari doontaa toddoba boqol iyo labaatan iyo lix gabdhood oo ku kala jiro soddon soddon grup ayaa lacagtan loogu talagalay baahida weyneed iyo dadka ka badnaa gabdhihii ka badnaayeen laba kun iyo laba boqoloo gabdhoodoo kalena wayna sugahayaan waxaan la arkaa inaan anaga wada gaarin mashruucan u wada gaarin marka waxaa cod naga ah countiga iyo intii wax ka geysan karto in gabdhahaas kalena loo gurmado kuwanna ayagana si loogu sii loo sii kaalmeyn lahaa la wado ugu dambayntiina barzaab ku-xigeenka ismaamulka wajeer ayaa sheegay in aan dhammaan haweenka ama gabdhaha waxbartay aan la wada shaqogeyn karin waxa uuna ugu baaqay inay ku dadaalaan barashada farsamooyinka kala duwan ee gacanta
waxaad ugu dadaashay farsamada gabdhaha la barasa ee gacantu waxa ugu shaqaystaan waxaana u sheegaa gabdhaha ee dadweynaha wajeer qof kasta shaqo lagama qori karo xafiis ma fadhiisan kara waxaana la rabaa inta la dadaala oo laga shaqaysiiyo maskaxda oo lala bartnaagireeyo ama lala wadaaga hay-adaha samafalka ah si ay waxay kuga qaban lahaayeen ay u shaqaysan lahayeen ugu dambayntiina guddoomiyaha guddiga iskaashatooyinka ismaamulka wajeer ayaa u mahadcelisay hay-adaha mascobs iyo wasdha oo lacagtani maanta guddoonsiisay lacagta gabdhaha la siiyey waxaa waaye toddoba milyan oo hay-adda mascob iyo wasdha ka socota lacagta marka toddobada milyan qaas ahaan anaga waxaan leenahay gruubka gotraxmo twenty five girls waxay leeyihiin shan boqol oo kun aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay lacagta nala siiya si kastaba ha noqotee ma aha markii ugu horreysay oo iskaashatooyin noocani oo kale ah hay-adaha mascops iyo wasdha ay guddoonsiiyaan lacago ay ku horumarinayaan ganacsigooda iyagoona dumarka loogu baaqay inay ku soo biiraan iskaashatooyinka cusub oo la doonayo in tababaro la siiyo cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer